بsم الlh الحمdu لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم اللهma أkرجna min ظلمات الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عليna بمعرفة العلم وxسن أخلاaqna بالحلم سهل lna أبواب فضلka وانshر عليna min khزائن رحمتك yا رحم الراحمين waa caشharkii sagaalaad min kitaabi سفينة النجاة faslu shuruudu takbiirati اlإxraami sittata cashara fasalkan wuxuu ka hadlayaa takbiirta lagu galo salaada oo magaceeda la yidhaahdo takbiirat اlixraam shuruud loo shardiyo shuruudu takbiirati اlixraami takbiirat اlixraamka shuruudeedu sittata cashara toban iyo lix weeyaan allaahu akbartaasaan salaada ku gelayno keligeed waxay leedahay lix iyo toban shardi keligeed kelimaddaa keliya lix iyo toban shuruuday leedahay si ay kuugu noqoto takbiir asaxday oo salaadu ku guntantoo ku xirantay waaye si ay kuugu noqoto qaabkii nin u tukaday loo jidayey salaada nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waxaad u tukataan sidaa aragteen anigoo u tukanaya qofkaan arkinna sidii lagu soo raray axaadiida iyo cilmiga ee nebiga salaadiisii looga soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam shardiga koowaad an taqaca waa inay dhacdo takbiirtu xaalata alqiyaami istaag xaaladiis fi lfardi salaada faralkaa salaad farala hadduu xiranayo isagoo taagan waa inay takbiirtu dhacdo sunno laguma dhihin filfardi baa salaada faralka ah istaag waa inuu ku xirto haddii uusan istaag aysan ugu dhicinin sida marmar dadka raba inay imaamka ka gaaraan rukuucda intay salaada xirtaan iyagoo sii socda bay allahu akbar dhahayaan tii ay ku xiranayeen isleeyihiin ka gaara intuusan rukuucda kasoo toosin marka qofkan isagoo taagan oo lig ah baa la rabaa allahu akbartu inay dhacdo waa shardi wa an takuuna waa inay tahay bilcarabiya luqada carabiga baa shardiga inuu ku xirto takbiirtan hadduu awoodo inuu carabi ku hadlo weeye hadduusan carabi garanayn luqadii uu garanayo buu ku tarjumanaya allaahu akbar macnaheeda siday luqo kale ku noqon lahayd waa ugu xihan karaa hadduusan carabi garanayn waa shardiga labaad wa an takuuna waa inay tahay takbiirtu bilafdiiljalaalati lafdiga lafduljalaalha la yidhaahdo lafdiga allah ah iyo wa bilafdi akbaru akbaru lafdigeeda labadaas kelimo labadaa lafdi waa inay ka kooban tahay lafduljalaala oo allaahu ak iyo lafdi akbar akbaru lafdigeeda allaahu hadduu magac kaloo ilaahay ku bedelo akbarna mi wax kale ku bedelo mada waa inay labadaa lafdi ay ka koobantahy sidaa unbaa nebigu ku xihan jira calayhi salaatu wasalaam wاtartiibu baa shardiga kala tartiibin bayna lafdayni labada lafdi waa in la kala tartiibiyo say u kala horeeyaan kan hore hormari oo allaahda ah kan ku xigana waa akbar hadduu isdaba mariyo mada wa an laa yamudda waa inuusan madin qofku salaada xiranaya rag iyo dumar waxuu doona ha noqdo yar iyo weyn hamzat aljalaalati jalaalaha allahda hamzada ku jira hamzada allahdaas ku jidha waa inuusan jiidin madku waa jiidid waa inuusan madin allahus hamze kama bilaabto hadduu mado allaahu yidhaahdo allaahu akbar hadduu dhaho lam tasixa ma asaxayso salaadaas ma xirmayso madkaasi wuxuu keenayaa istifhaam cid su-aal qabto oo kale wey macnihiina waa doorsoomayaa allaahuma ilaahay baa akbaru weynaan badan cid istifhaam iyo su-aal baa keentay bay ka dhiganta adna waxaa la rabay inaad dhahday allaahu ilaahay baa akbaru weynan badan tanna allaahuma ilaahay baa akbaru taa lama rabo marka inuu yidhaahdo istifhaamkaas hamzadaa la jiidaayo lama ogolo a waa inay noqoto allah waxaa kaloo shardiya wacadamu maddi baa'i akbaru saasaa la iskugu qabanaya wacadamu maddi baa'i akbaru akbaru ba'deeda ba'daa madkeeda madkaas la-aantiis akbaru ba' baa ku jidha ba'daa madkeedu waa inuusan jirin cadam waa in lala yahay waa inaan la madin ba'daas akbaru ba'deeda madkeeda madkaas waa inuusan jirin waa inaan la jiidin hadduu jiido hamzadana kor dhigo akbaru soo a kama bilaabto hadduu hamzada kor dhigo ba'dana jiido ama hamzadaba hoos dhigo labada midna waxba uma xirna ak baa hadduu dhaho akbar allahu akbar hadduu dhaho ama ikbar labada midna lama ogolo waaye hadduu ka sidaa u yidhaahdana oo og si kasa isagoo og macnuhu inuu isbedelayo waaba ku gaaloobayaa qofku macno khataro ad ad weli kuu daahirin baa laga yaa inu ku jiro laguu sheegi doono hadduu kas isagoo og macnuhu inuu isbedelayo sidaas ugu dhawaaqana diintooba kaga baxayaa maxaa yeelay ikbaar hadduu yidhaahdo oo hamsada hoos dhigo waa magac oo magacyada dhiigga caadada ka mid ah ikbaar ba'dii buu jiiday ikbaar hamsadiina waa hoos dhigay ikbaar allaahuna horow ka dhiga ikbaarna magac dhiig bay noqotay dhiigga xaydka ah dee waaba khatar soo macnihii garan hadduu saa ugu dhawaaqay diintou kaga baxayaa hadduu ka dhi kor dhigana hamsada oo allahu intay yidhaahdo akbaar dhaho kor saa u jiidana jamcu kabarin wa huwa diblulkabiiru durbaanka weyn oo la garaaco kaas baa la yidhahdaa hadduu allahu intay yidhahdo marka akbaar yidhaahdo ma ilaahay baa waxaan beladaan la garaacayaa ma aha macnihii waa khatar labadaba khatar buu ku gelayaa laxni khataraa jira qofku khalad iskaga tukanayo ama la laxni khalad wax u akrinayo hadday dhacdoba marka iska jiro wey wa an laa yushadida waa inuusan adkaynin shadin albaa ba'da akbar ku jidha waa inuusan shi shadin ba'daa see loo shadi karaaba si kaloo loo shadi kara ma jiro ilaa kaafka in la xarakeeya mooyaane kaafkoo xarako loo helay mooyaane akbar adoo kaafkii reebay ba'da maba ku adkeyn ka dheh carabka ee waa in kaafkii xarako la saaro waayo taas bay noqonaysaa marka allahu inta yidhi buu wuxuu yidhi markaas akabar ba'dii buu saa u shadi lama ogola waxaa kale oo la mid ah oo shuruuddii baan ku jirnaaye wa an laa yaziida waa inuusan ziyaadin oo kordhin waawan wow waaw baa laydhaha waawan waawdaasoo saakinatan reeban waaw reeban aw amase mutaxarikatan waaw xarakaysan waa inuusan keenin oo ziyaadin bayna alkelimatayni labada kelima dhexdood allaahu waa kelimad akbarna waa kelimad waaw reeban labadaa kelimo dhexdooda lama ogola waaw xarakaysanna labadaa kelimo dhexdooda ma la ogolo waaw reeban mihaali maxay noqonaysa allaahu dib uu jiiday allaahu huu haalagodo wo lagu reebo soo ma hadduu yidhahdo allaahu akbar lama ogola koow ama wow xarakaysan allaahu wa akbar wa wow xarakaysan soo ma akbarba wow ka hormariyey waaw xarakaysan iyo mid reeban midna lama ogola hadduu sameeyana takbiirtaasi ma u asixin salaadaasna ma xirmin waaya talow qofka caamiga aan waxba garanayn ma loo cududaaraya waaya hal iskaga cududaaray rag baa yidhi kamaa fii fatxi alcalaam liljardaani naqlan can ilmiihi waaya waa nin la yaqaane taasina wataa can shaykhina almihiyi muu yidhi halkaana soo fiiri marka wa an laa yaziida waa inuusan ziyaadin waawan wow wowdaas qabla aljalaalati allaahda horteedana waa waa inuusan keenin horay meesha u horeysa wuxuu yidhi wallaahu akbar buu yidhi waa inuusan keenin wowdaas wa an laa yaqifa waa inuusan istaagin bayna kalimatay takbiiri saas kalimatay takbiiri takbiirta labadeeda kelimo dhexdooda waa inuusan hakan istaag saakii qofka soconaya maaha aamusid weeye hakashu waqfatan istaagid dawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaaban midna istaag dheer iyo iska istaag gaaban joojis joogid midna waa inuusan la imaan allaahu iyo akbar dhexdooda allaahu hadduu inta yihahdo iska aamuso istaag dheer aamus dheer waqfa ama mid gaabanoo uu la qasdayo inuu ku gooyo qirada allaahu inta yiribow isyiri kala jir takbiirta inuu ku kala gooyo ula qasday waase aamus gaaban lama ogola sagtadaas dheer ama middaa gaaban midda gaaban shardi waxaa inuu takbiirta inuu ku gooyo ugu talagalay takbiirtaas markaa ma asaxayso takbiirta dheer waa wixii dee neefgoosiga ka badan qofku xoogaaga hadaasuu yidhahda neef goosto tanafuska ama ciyi hadduu qof hingale ama xoogaa horey erig aan ka dhihi karin oo kale yahay carabku adag yahay intaa wixii ka badan weeye aamuska gaabanna waa dee tanafuska iyo wixii la mida neef aargoosigan uu neefta goosanayay buu wuxuu ugu talagalay inuu qiradana ku kala gooyo taasna waa inuusan la imaan taasna waa inuusan la imaan waayahay waa inuu iska ilaaliyo wey wa an yusmica waa inuu maqashiiyo qofku salaadda tukanaya nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufihaa haa oo takbiiratulixraamka ah xuruufteeda xuruuftaa dhammaanteed allaahu akbarta xuruufteeda dhammaan waa inuu qofka naftiisa maqashiiyo waa inuu isagaan tukanaya ismaqashiiyo xoogaa codka kor u qaad weeye kor u qaad dad kale maqashiya maaha adigu ismaqashii haddii qof dhegihiisu fayow yihiin uu yaho ismaqli kara wax maanica inuusan jirinoo meesha haddii sharqama ka yeerayaanoo matooro iyo marawaxado iyo hugunno iyo buuq ka dhacayo dee ismaba uu maqli karo ma ogta waxaanoo dhan codkaada ka dheeray siyo ismaqashii la dhihi maayo waxaana haddaysan jirin qaab uu isku maqli lahaa waa inuu allaahu akbarta u dhaho waaya weliba arkaanta qowligaayoo dhan masale muhiima halkan ku jirha arkaanta qowligaayoo dhan qofku waa inuu naftiisa maqashiiyo faatixada hadduu akrinayo atxiyaadka hadduu akrinayo allaahu akbar weliba adkaarta sunnahaana xataa markaa ajar ka helaysid waa inaad u akridid qaabaa naftaada ay maqli kadhay allaahu akbar hadduusan naftiisaba maqashin salaadda uma xirmin dad waxaa jira markay salaadda gelayaan bushimaha kaliya dhaqdhaqaajinayaan saaun bay iska dhahayaan waa la dareemayaa inay dhaheen allaahuna saa dhaheen akbarna laakiin aan waxba ku dhawaaqin lama rabo kuwaas saas lama rabo arkaanta qowligaah hadduusan naftiisa maqashiin salaadiisa ma jidho dadkana ha tashwiishinin oo ha kula dhawaaqin adigaa lagu yidhi ismaqashiye ummadda maqashiye laguma dhihin waaye adkaarta xataa sunnaha markuu qofku akhrisanayo waxaa laleeyahay ajar ka heli maayo hadduusan naftiisa maqashiin qur-aanka salaadda dabadeedaas qur-aanka salaadda lagu tukanaya maaha midkaa kale oo aan salaadda lagu jirin yana waa inuu naftiisa maqashiiyo ajar hadduu ka rabo bushimo keliya la dhaqdhaqaajiyo ma adkaarta kaleo salaada markaadan ku jirin xataa waa la mid maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid xataa qofka das waxba ku hadlin wax laga xisaabinaya ma jiro xumaan hadduu xataa ay tahayna wax loo qoro male waxba kuma hadlin khayr iyo wanaag hadduu ku hadlayna wax loo qoro male laanna waxba kuma hadlin wixii qofku ku hadla baa la qori lahaa marka qiraa'a saamita wax la yihahdo ma jiro waa waxbaan akhriyay waana aamusna iska shibah ayib oo hadda badan wadukhuulu lwaqti waqtigu waa inuu soo galo fi lmu'aqati salaada la waktiyeeyo waktiga leh waa in waktigeedu soo galo salaaddaa waa in waktigeedu soo galay saa- saa- salaada saaxibatul waktiga ah markaa xiranaysid waktigeedu ha soo galo marka allahu akbar leeda waktiga ha soo galo salaaddii aan waktigeedu soo gelin hadduu xirto sunnay sunnay ugu dhacaysaa dhib kale ma jire salaaddii uma xirminin sunno unbay u noqoto waayahay wa iqaacuhaa baa shardiya iqaacuhaa haa oo takbiiratulixraamka rididdeeda xaalal istiqbaali qaabilidda xaaladeeda qiblada marku qaabilsan yahay waa inuu rido isagoo qiblada u jeeda waa inuu allaahu akbar yidhaahdo isagoo dhinac kale u jeeda iyo hadday tahay mada xaalal istiqbaali qaabilidda xaaladeeda baa la rabaa inuu rido nebigaas sida ahaa calayh salatu wasalaam labada gacnoodna kor u qaadi jir isagoo aan qiblada qaabilsanayn hadduu yidhaahdo mada waxba ma jiraan dheh waxba kama jiraan dheh shuruuddii baa socoto allahu akbarti baa maanta intaasoo waxay leedahay shuruuda wa allaa yukhilla waa inuusan dhimin nusqaamin bixarfin hal xaraf oo min xuruufihaa salaada xuruufteeda ka mida u fiirsada meesha la macnaynayaa loo fiirsada kitaabka xaraf xuruufta ka mid ah allaahu akbarta waa inuusan qofku dhiminin wax la dhimay nusqaaminin taasna waa shard xuruuftii waa inuu la wada yimid weeye ujeedku wa taakhiiru takbiirati lma'muumi ma'muumka takbiirtiisa takbiirka takbiirtaas ka gadaal markeedaa shardiya ay ka gadaal madho can takbiirati limaami imaamka takbiirtiisa ma'muum hadduu yahay imaamku markuu allaahu akbar ra'da u dambaysa ka baxo ka bacdi ha bilaabo alifka u horeeya a'da u horeysa markaa bilow haddaa markuu dhexda sii marayey oo akbar sii dhex maraya adigu allahuda soo bilowday kuma xirnid ma'muuma ma tihid marka hadhow raacdina salaaddii aa kaa buriso waxba kama jiraan weeye waxaad maxaa shardiya takbiirtaada haddaa ma'muum tahay inay ka dambayso imaamka takbiirtiis hala xiriirin isku mar ha dhihinina hana ka hormarin inamaa jucila alimaamu nebigu yihi alayh salatu wasalaam liyu'tama bih imaamku waxaa meesha loo yeelay in lagu daydo faidaa ka faidaa kabara fakabiru marka uu kibaarto isla markiiba ka daba kibaarta taasi waa taas intaas weli waxaa socda shuruuddii baa socota takbiirtaasna sidaasaa la doonaya inuu ula yimaado qofku si kale hadday ka noqoto waa maya xiisi ma jiraan marka marka salaada la xiranayo qaabkaasaa la doonayaa in qofku oo u xirto oo u saxdo waxaa la leeyahay takbiirtan xigmadda ku jidha allahu akbarta salaadda in lagu galo qaadiciyaad sow sheegay qofkaa wuxuu qalbiga soo xaadirsanayaa cadamata man tahaya-a likhidmatih ciddou khidmadiisa u diyaargaroobay cadamadeeda iyo weynankeeda ilaaha weyn buu qalbiga gashanaya iyo walwuquuf beyna yaday inuu hortiisa taagan yahay si uu qofkan uga buuxsamo haybad qalbigiisu usoo xaadiro u khushuuco u caycayaarin saas baa la rabaa masalo kale oo kutubta lagu sheegi jiray waxay ahayd dad baa dhowr jeer takbiirood iska daba keena allahu akbar misna allahu akbar misna allahu akbar waxba iska daba xihanaya takbiirahaas hadduu la yimaado isagoo mid kasta uga niyeystay inuu salaada ku xirto midna waa ku galay midna waa kaga baxa allahu akbar waa ku gala waaye tirada isdheer waa ku gala allahu akbarta koowaad waa ku gala wakharaja minha bilashfac tirada isleegna waa kaga baxa dee mid kalaa xiratay salaad kalaa xiratay tii hore meesha waa ka baxda koow salaad baa furfuratay mid kalaa ka daba keentay tii hore budhi hadduusan niyeysan weeye laba takbiiroodoo kasta dhexdooda inuu ka baxayo ama hadduu saa niyeyso ama iftitaax niyeyso dee niyaduba kaga baxayaaba waa hadday kas ka tahay babka saawigaa laakiin waxba kama burin ayib masaladaasna halkaasaa la dhigay faslun shuruudu اlfaatixati faatixada shuruudeedu casharatun toban wey faatixada la akrinayana shuruud bay leedahay shuruuddaasi waa toban bal hadda tobankii halkan ka qaado marka atartiibu kala tartiibin sida nadmigeeda faatixada lagu yaqaan u kala horeyso waa inuu u akriyo walmuwaalaatu waa xiriirin marku kalimad ama aayad akriyo ha xiriiriyo tan kalena ha akriyo wa muraacaatu xuruufihaa haa oo faatixada xuruufteeda xuruufta ilaalinteeda iyana waa shardi xuruufta waa in la ilaaliyo xuruuftu nadaam bay leedahay xuruufta waa in la ilaaliyo wey xuruuftii baa la ilaalinaya wa muraacaatu tashdiidaatihaa haa oo faatixada shadadyaalkeeda ilaalinteeda wey shadadyaalkana waa in la ilaaliyo shadadyaal bay leedahay shadadyaalka waa in la ilaaliyo shadadkaasna waa la ilaalinaya xaraf ka mida faatixada hadduu ka tago ama xaraf xaraf ku bedelo waxba kama jiraan bay noqonaysa shadadyaalkana waa in la ilaaliyo waa la sheegi doonaa shadadyaalkeeda shadadka hadduu khafiifiyo khatar baa ka imaanaysa muwaalaadka waa inuu xiriiriyo hadduu isagoo xiriirinaya di- dikri sunnaha ka dhex galo maalan faatixadii isagoo maraya ihdina siraada almustaqiim baa imaamkii waladaliin buu yihi aamiin baa dhex gesh faatixadii ama meel aayad naxariis sheegaysa oo ilaahay naxariis weydiisa ama aayad cadaab sheegaysa o ilahay cadaab ka maangalay iyo wixii la mid ah waaye taas dhib ma leh kuwaasoo dhan dhib ma leh wuxuu kaloo yidhi markii uu ka hadlayay waa laa yaskuta waa inuusan aamusin saktatan waa inuusan istaagin sakta waa aamus sagtadaasoo dawiilatan dheer iyo walaa qasiiratan sagto gaaban tan gaabanoo yaqsidu bihaa uu uga qasdayo qadcal qiraa'ati qirada goynteeda sidaan hadda takbiirta kusoo marno o kale sagto dheer horta iyada lamaba ogolaba to faatixada aayad akhriyo iska aamus waa dheeraata waa kala go-da hadduu mid gaaban la yimaado laakiin wuxuu ugu talagalay inuu faatixada ku kala jaro iyana waa sidoo kale waa inuusan sidaas samaynin wey sakta dawiila walaa qasiira oo uga qasdayo inuu faatixada qiradeeda ku kala gooyo wa qiraa'atu kulli aayaatihaa haa oo faatixada ah haada waxay noqonaysaa faatixada faatixada aayaadkeeda aayaadkaa dhammaan akrinteeda shardi ah faatixada aayadaheeda dhammaan waa inuu qofku akriyo wa minhaa waxaana ka mid a aayadaha la akrinayo albasmalatu bisinkaa ka mid a bisinku waa faatixadu ku jiraa aayadaheeda aayad ka mida weeye lagama tegayo bisinka waa inuu akriyo wey madhabka weliba isagu madhabka imaam shaafici kor baa loo akrinaya madaahib qabta in hoos loo akriyana waa jiraan laakiin horta waa in la akriyo horta horta akhris waa laga maarmaan waa in la akriyo meelaha salaada lala jahro dee korba u akrin hadday salaad hameen la tukanayo oo kale tahay maqrib iyo cisho iyo salaad subax iyo xadiid waxaa jira abi hurayre nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya markaad nebigu yidhi markaad faatixada alxamdu lilah markaa akhriyaysaan faqra u akhriya bismi illaahi araxmaani araxiim innahaa ummu lqur'aan weeye suuraddaas wa ummu lkitaab weeye wa sabcu lmathaani weeye wa bismi illaahi araxmaani araxiimna aa ixdaa aayaatiha aayadaheeda mid ka mida weeye bayhaqi baa warinaya sanadku waa saxiix xadiid kaloo ibnu cabbaas faatixadu akhriyey markaasuu wuxuu yidhi walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcadiim markaasuu wuxuu yidhi waa faatixatu lkitaab taa toddobada aayadooda wa bismi illaahi araxmaani raxiimna alaaya saabica aayadda toddobaad wey xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fi lfatxi fatxulbaariga rawaahu dabaraaniyu biisnaadin xasanin taasna halkaasuu dhig bukhaariga waxaa ku yaala in anas binu maalig la weydiiyey can qiraa'ati nabiyi nabiga qiradiisii sala allahu calay wasalam faqaala wuxuu yidhi anas oo khaadimkii nebiga ah kaanat maddan qirada nebigu mad bay ahayd waa la madaya meeshii mad leh yamuddu wuxuu madayey bismi illaah wayamuddu wuxuu madayey alraxmaan wayamuddu wuxuu madayey alraxiim waa madkii dabiiciga ahaa madadkaasaa ku jira madkii aada u dheeraa maaha umu salama iyana radia allahu canha waxay nebiga ka warisay calayhi salatu wasalaam nebigu inuu salaada dhexdeeda akhriyey bismi illaahi araxmaani iraxiim aayadna ka tiriyey abu daawuud iyo daaruqudn iyo xaakim iyo bayhaqi baa warinaya sanadkuna waa saxiix ibnu cabaas wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la jahri jiray kor buuba u akhrin jiray bibismi illaahi araxmaani iraxiim rawaahu lbazaar wa rijaaluhu maw mawhuuquun ragga wariyana waa lagu kalsoon yahay kamaa fi lmajmuc majmuc zawaaid waayo lilhaytami waa halkaa qoran lilhaytami waayo midna waa taa haytami iyo haytami taasina wataa soo soco marka wacadamu laxni baa shardiga laxni la-aantiis laxnigii day haddee almukhilli dhimayey bilmacnaa macnaha laxni laxni waa laxni hadde soomaaliba laxni baa lagu yihahda war laxniga ka daa qur-aanka sooma maqasho laxni macallimiintu yidhaahdaan ama qofkii kaloo qur-aanka yaqaan laxniga macnaha dhimaya macnaha bedelaya waa inuu ka dheeraado laxni iyo laaxin waaye haiska jiro macnaha mar hadduu dhimo sa- dee waa waa u dhammaatay siraad aladiina ancamta taadii kor dhignayd buu goday ancamtu hadduu yidhaahdo ama hoos dhigo ancamti uu yidhaahdo macnihii baa isbedelay wax ka jiraana ma jiraan laxni macnaha dhim macnihii baabi'inayou la yimid waaye dee ilaahay baa ilaahay kuwaad u nicmaysa ancamta adigu aad u nicmaysa calayhim dushooday ahayd mogta hadduu taada godo naxwaha waa meel kale aad ancamtu anaa u nicmeemeye buu leeyahay markaas isagii baabale anaa u nicmeeyey muxuu u nicmeeyey waxba khalad buu ku akrinaya ancamti hadduu yidhahdana taada hoos dhigo waaba khidaab qof dumara lala hadlayaa ancamti gabar yahay aada u nicmaysay bay noqonaysa baddaasaa meeshan macnihii oo dhan baa bedelmaya bad kalaa soo furmaysa iska ilaasho waayahay taasina wataa wa an takuuna waa inay faatixadu tahay xaalata alqiyaami istaag xaaladiis fi lfardi salaada faralka istaag ha ku dhameeyo faatixada isagoo sii rukuucayo faatixadii sii akrinaya iyo ama rukuucdii ku akriyaya lama rabo waa salaada faralka wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa alqiraa'ata naftiisana waa inuu qirada maqashiiyo wey haddaan meesha maanic jirin uusan dhagala-ayn ama hugun badan jirin hadday waxaasi jiraan qaab wuxuu u akhrinayaa low haddaan waxaan jirin uu maqli lahaa isagu bushimahaas duu iska dhaqdhaqaajiyo waxba uusan naftiisa maqashiinayn maya waa laa yatakhallalahaa waa inuusan dhexgelin kale dhexgelin haa faatixada dikrun dikri dikrigaasoo ajnabiyun debedda ka ah ajnabi ka ah faatixada dikri kaleo debadda ka ah waa inuusan iyada la dhex gelin iyadoo la akhrinayo isagoo og oo u kasay koow hadday salaadda maslaxaddeeda tahay dhima leh ee imaamkii uu baraarujinaya ama wax la mida ya laakiin dikri kale oo s- aan shaqo ku lahayn faatixadii iyo alfaaddeeda uu akhrinayo hadduu dhex geliyo lama ogolo faslun haadaa faasilun wey kana waa fasal kale u fiirsada tashdiidaat اlfaatixati faatixada shadadkeedu ka- fasalkanoo kale lama sharxo sharxuna wuxuu leeyahay waxa weeye fasalkani waadixun waa uu iska cad yahay haniyun can sharxi sharxa waa ka deeqtoon yahay uma baahna sharx shadadkaa layna barayaa keliya inana ku daahimayna marka tashdiidaat اlfaatixati faatixada shadadyaalkeedu insha allah arbacata cashara waa afar iyo toban afar iyo toban shad bay faatixadu leedahay bismi illaahi fowqa laami buu ahaada laamka dushiisa allah laankaas dushiisa oo saaran yahay arraxmaanna fowqa raa'i ra'da dusheeda u ahaaday shadku arraxiimina fowqa raa'ina waa ra'da dusheeda alxamdu lilaahina fowqa laamiljalaala laamuljalaalada dushiisa allahda rabbi lcaalamiinana fowqa albaa'i baada dusheeda u ahaaday shadku arraxmaani fowqa raa'i buu ahaaday arraxiimina fowqa araa'i maaliki haddaan akhrino maaliki yowmi اddiin haddii la akriyo qiradaas fowqa daali iyo tan kalaba haddii la akhriyaba daalka dushiisa wey iyaaka nacbudu waa fowqa alyaa-i yaada dusheeda haddii la khafiifiyo iyaaka la dhaho macno khaladaa soo baxaya oo khatar qofku ku gelayo وإyاaka نstacيinuna fوqa اlyaayina yaada dusheeda wey اhdina الصiraaط الmustaqiim fowqa soodi saadka dushiisa ayuu shad ku ahaaday صiraaط الadiinana fowqa اlaami ladiina laamka ku jira buu dul saaran yaha ancamta canamta iyo iska ilaasha ya waxyaala si kale dad u akhriyaan ancamta saasaa loo ka ancamta calayhim غayri اlmagduubi calayhim wala الضaliin fowqa daadi daadka dushiisa iyo walaami الضaliin daadkana shad laamka liini ku jirana shad labadaasuu dul saaran yahay waa meel aan sahlanayn lafteedu ku dhawaaqeedu ya dee faatixada maaliki haddii saa loo akriyo iyo meliki xuruuftu markii meliki la akriyo boqol afartan iyo kow xaraf baa laga tirinaya kamaa jara calayhi lisnawiyu wakayru kow haddii maaliki la akriyo iyo kuwa la midkaana boqol afartan iyo toddoba xaraf baa laga tirinaya waaya faslun haadaa faasilun weeye yusanu waxaa la sunneeyey rafculyadayni labada gacnood kor in loo qaado fii arbacati mawaadica meelo oo afara afar meelood kow cinda takbiirati اlxiraami xirashada takbiirteeda agteeda iskoba dah waxaa dhada cinda takbiirati اlxiraami takbiirat اlxiraam agteeda magac bay hadda noqotay takbiirat اlxiraam agteeda gacnaha kor u qaad markaa allaahda bilaabisa gacnaha la qaad mar dambe oo iyadii aad tiri bay dadku qaarsaan dhahane allaahda iyo iyada koruqaadka ha isla socdaan dhammaadka iyo dhammaadka kalena ha isla socdaan wa cinda rukuuci rukuucda agteeda faatixadii markuu akhriyay suuraddii iyo rukuucaya ama faatixadiiba u akhriyay allahu akbar buu rabaa inuu dhaho allaahda hala bilaabo rukuucduu aadaya waa labo wa cinda alictidaali ka toosidda agteeda rukuucda laga toosayo samica allaahda waxaa la sii dhahaa intaad sii socotid gacanihii buu saa yiri iyo wa cinda alqiyaami ka kicidda agteeda min atashahudi alawali waa maxay macnaheedu yaa taxiyaadka hore agtiisa marka laga kacayo taxiyaadka hore laga istaagayo taxiyaad hore iyo taxiyaad dambaa jira kan hore wey afartaa meelood weeyaan baa sidaas loo gacnaha kor loogu qaadaya marka madaxa saari maysidoo madaxa saa ugu qaban maysidoo si nadaamsan baad saas labada dhegood halkaa saa ugu aadisid labada suul meeshaa labada dhegood jilicsan baa saas u xihanaysaa sidaana gacnaha sida qof hawada wax ka soo qabanaya saan la dhihi maayo sida qof soo xeraysanaya sidaa la dhihi maayo lama rabo taas waay markaasaa saa ugu dhawaaqsaa allahu akbar casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab